bismillaahi raxmaani raxiim door wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiya hadalsani muqdisho kuna soo dhowaada qodobada ugu dooroon wararkaan maanta idiin heynana waxaa ka mid ah
faahfaahino ka soo baxaya shil khasaare dhaliyey oo saaka ka dhacay deegaano ka mid a somalilan boqolaal tahriibayaal ah oo ku go-doonsan xeebaha dalka talyaaniga iyo baadigoob xooggan oo socda
howlgal tiradada lagu soo qabtay oo laga sameeyey xaafado ku dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho
senatarada aqalka sare oo maanta ansixiyey sharciga aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha
golaha shacabka soomaaliya oo maanta akhrintii labaad marsiinaya sharciga kalluumaysiga dalka
iyo tirada dadka ku dhimanaya daanta galbeed oo sii kordhaysa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa maaj koob iyo toban sanadka laba kun saddex iyo labaatan duhur sabdiya kusoo dhawaada warkii dunida oo dhan
haddii aan ku bilowno markaan faahfaahino dheeraada ayaa waxa ay kasoo baxayaan shil ka dha shil khasaare dhaliyey oo ka dhacay gudaha somalilan sida warkan uu ku faahfaahinayo xuseen washington shil sababay dhimashadii dhaawac ayaa waxa uu saakay ka dhacay duleedka bari ee magaalada gabileh ee maamulka somalilan kadib gaari nooca soomaalida u taqaano baska oo rakaab waday uu ku rogmaday duleedka bari ee magaalada gabiley gaariga oo ku socday xawaara dheereeya ayaa waxaa lasoo wariyey inuu mar qura wadada laamiga uu ka baxay islamarkaana u rogmaday xilli ay saarnaayeen dad fara badan oo shacab ah kuna sii jeeday magaalada gabiley ugu yaraana laba qof ayaa ku dhintay shilkaas halka dhowr qof kalena ay ku dhaawacmeen sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka gabiley
waxaa saaka dhacay shil dhimasho iyo dhaawac leh waxaa dhintay laba nin baa dhintay wadada gaadhiga iyo nin kalaa dhintay allah yaa raxman raaximiin ilaahi u naxariisto shilkaasi waxaa ku dhaawacmay sagaal qof oo kalaa ku dhaawacmay afar waa dumar laba waa carruur iyo laba nin waxaa lagu daweynayaa dhakhtarka ayaan geynay dhaawacii meydkiina dhakhtarkaan geynay qolka meydkaa la dhigay runtii waa geelu aad iyo aad u culus gaadhigu wuxuu ka yimid hargeysa wuu rarnaa wuxuu u socday wajaale shilku wuxuu ku dhacay kuweydiga markuu marayo magaalada gibley soo gelayo allah u naxariisto dadkii dhaawaciyey waa la dabibaya halkan lagu dabibayaa hawshina waan ku guda jirnaa baadhisteedii walilahi tawfiiq wallaahi horta runtii dee shilalku siyaabo badan bay u dhacaan high speed buu gaadhigu ku socday gaadhigu waddadu kala baxay darawalka dee wakhtigaasaa ahaa labadan inay ku baxaana waa ilaahay dee waa qadarkaasaa ahaa speed baa subabay shilka gaadhigu waa minibus wey waa baabuurta yaasmeen shirkadda la idhaabaa leh wallaahi weli horta bariga mid wuxuu ahaa wadihii gaadhiga midna waa reer boosaasu ka yimid sida lay sheegay lanoo sheegay waxaa la socotay gabadhiisi baa la socotay ninka dhintay darawalka maalinka kale
si kastaba si kastaba hahaatee waxaa deegaanada somalilan inta badan ka dhaca shiraal geysta khasaare oo dhimashadii dhaawac ah iyadoona inta badan shiraalkaas ay ku yimaadaan gaadiidka oo xawaaro dheer ay ugu daan darawalada iyo waddooyinka qaarkood oo ah kuwa burbursan
baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta akhrinta labaad marsiinaya hindisa sharciyeedka kalluumaysiga dalka kulanka golaha shacabka ee ka socda xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho ayaa lagu akhrinayaa sharcigan oo ay soo gudbisay wasaaradda kalluumaysiga ee soomaaliya baarlamaanka soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu waday meelmarinta shuruucyo ay soo gudbinaysay xukuumadda soomaaliya waxaana sharciyada qaar laga keenay doodo kala duwan
markana haddaan eegnana senatarada aqalka sare ayaa maanta waxa ay ansixiyeen sharciga aqoonsiga iyo sidoo kale diiwaangelinta dadweynaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta ansixiyey hindi sharciyeedka aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha kadib kulan ay maanta ku yeesheen caasimada siddeed iyo labaatan senatar ayaa u codeeyey ansixinta sharciga wax diiday ma jiraan wax ka aamusayna ma jirin arrintan oo ka dhigan in muwaadin kasta ay waajib ku tahay qaadashada kaarka aqoonsiga wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in sharcigan uu qeyb ka noqonayo xal u helidda dhibaatada waxa loogu waxaa loogu yeero garanwaaga nabadgelyada mucaa- sidoo kale mucaamalaadka maaliyadeed ganacsiga dhaqdhaqaaqa muwaadinka iyo la macaamilka hay-adaha dowladda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaana u mahad celisay guddoonka iyo senatarada aqalka sare ee baarlamaanka ee federaalk ee soomaaliya oo ansixintooda hindisharciyeedka aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha senatarada sharafta badan waxaa maanta laydiin qaybiyey hindise sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo runtii muhiim u ah dagaalka aan kula jirno khawaariijta ama argagixisada dagaalka argagixisadu waa mid ku cusub adduunka waxaanu salkiisu yahay ama ujeeddadiisu tahay in si xooga xukunka dalka lagula wareego iyo iyo dhammaan senatarada waxaan si gaara ugu mahad celinaynaa guddiga arrimaha dibadda ee ugu horeyso ee senator maryan faarax oo si aada iyo aada uga shaqeeyay sharcigan in uu sida ugu dhaqsaha badan uu dalka uga hirgalo kuna ansixiyey sidii ay kusoo gudbiyeen golaha aqalka hoose ee baarlamaanka waxaan sidoo kale soo dhaweyneynaa talooyinka ay ku dareen senatarada golahan oo ay soo jeediyeen talooyin aada u qurux badan iyo sixitaan lagu sameeyey sharcigan waana ka mahad celinaynaa sharcitaanka iyo sixitaanka ay u sameeyeen sharcigan wuxuu uu ahmiyad gaara u leeyahay dalka sida aada wada aragteen sharcigan waa wadanka markuu uu sanadkan galo deyn cafinta iyo amnigiisa uu soo hagaago wuxuu u baahnaan doonaa maalgashato shisheeye maalgashatada shisheeye haddii aysan lahayn wax hantidooda ilaalinayana wadankan ma soo
waan ka shaqayn doonaa haddana diyaar ay u yihiin maalgashato badan oo raba inay dadkan
xildhibaanada senatarada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ugu dambeyntii ansixiyey hindi sharciyeedkan waxaana golaha shacabka ay maalmariyeen bishan maarij kowdeeda laba kun saddex iyo labaatan halka golaha aqalka sarena ay maanta gudbiyeen iyadoo u hartay saxiixa madaxweynaha kadibna lagu daabici doono faafinta rasmiga ah
jule mahadsanida howlgallo tiradada lagu soo qabtay ayaa laga fuliyey xaafado ku dhowdhow garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho wararka aan ka helayno garoonka aadan cadde iyo hareerihiisa ayaa sheegaya in howlgallo ay sameeyeen ciidamada booliiska iyo nabad sugiddu ay ku qabteen tiradada oo lagu tuhunsan yahay in ay markaasi maleegayeen waxyaabo ka baxsan amniga magaalada muqdisho howlgallo ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka soconayay inkastoo mararka qaar ay ka dhacaan dhacdooyin amniga lidi ku ah
yaal fara badan oo qaar aanan tiro badnayn oo soomaali ay ku jiraan ayaa waxa ay laayi hadda ay ku dhibaateysan yihiin xeebaha dalka talyaaniga boqolaal tahriibayaal ah ayaa ku go-doonsan xeebaha dalka talyaaniga tahriibayaashan ayaana waxa ay gaarayaan kun iyo saddex boqol oo tahriibayaal ah oo la socday doomo aada loo buuxdhaafiyey ciidamada badda iyo ilaalada xeebaha ee dalkaasi ayaa sheegay inay ku dadaalayaan sidii ay u caawin lahaayeen saddex markab oo u dhow gobolka koonfurta ee calabria ilaalada xeebaha talyaaniga ayaa howlgalka ku tilmaamay mid adag sababo la xiriira tirada doomaha iyo dadka khatarta ku jira awgeed dadaalada samata bixinta ayaa imaanaya ku dhowaad laba toddobaad kadib markii ugu yaraan toddobaatan iyo saddex muhaajiriin ah ay ku dhinteen doon ku degtay isla gobolkaasi dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray wiil lix sano jir ahaa oo meydkiisa la helay shalay kadib musiibadii bishii hore dowladda midigta fog ee talyaaniga ayaa lagu eedeeyey inaysan wax ku filan ka sameynin inay ka hortagto khasaaraha nafeed ra-iisul wasaaraha dalkaasi georgia meloni ayaa ka jawaabtay iyadoo geysay golaheeda wasiirada goobta uu burburka ka dhacay ee magaalada cotro guud ahaan warkii duhur aad raadiyaha dalsan kala socoteen duhurnimadanna waa naga inta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel